xildhibaan nuur xaashi warsame oo ka mid ah xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada maamulka hirshabeelle sababaha ay u shaqeyn laayiin ay tahay mas-uulidaro ka timaaday guddoonka baarlamaanka hirshabeelle sidoo kale waxa uu sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle uu diiday inay shir guddoomiyaan ku-xigeenadiisa taasina ay sababtay in wax shaqo ay qaban xildhibaanada maamulka hirshabeelle marka baarlamaanku waxuu la shaqaynayay markaan kuu soo gaabsho waa mas-uuliyad la-aan guddoon baarlamaan labadii gudoomiye kulegeedna inay shirka guddoomiyaan waa u diiday hal sano oo iyo bar baarlamaanku shaqaynayay mid kamidu ma sadexni ma guddoomin soddon ma dhamma markii waan shan iyo tobanaan ku harnay markii shir digtaana lagu kala orday shan iyo tobanaan ku harnay marka ilaa tobaneeyan hadda soo laabteen adiga waa kala soddon ka yara haddaan ogaa malayna inay tahay aada iyo aaday ugu muuqataa aada iyo aada si muqataa runtaa waaye laakiin waxa waaye ader waxaan ku yidhi agaasiray weyd aan ku yidhi qof oosa mas-uuliyadiis dareemaynin waxaa loo baahan yahay cid xakunta oo ka baqo xildhibaanku waa shaqaale yow shaqaale u yahay shacbigaas oo doonta shaqaale u yahay ayuu ka cararay ayuu ka naf wen yahay adigoo ka dhuuntay waa dembi laakiin yaa la xisaabtama haddii nabada guddoomiye ku-xigeenada shaqeeyaan la diiday haddii asaga horsidadii hor socday cidda la xisaabtamayay tahay waa mida kuwaas ka baxa oo xataa baarlamaankana hal sana imaan oo gudnadoodii qaata kuwaa lix bilood iska maqan kuwaa shan bilood iska maqan waa fasax lama yaqaan soo warmacday lama yaqaan yacni soo udaya lama yaqaan marka waxaan noo waa markan kusoo qabsay wilaasha maamul kama jiraabow dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cismaan barre oon la xiriirnay ayaa wax uu beeniyey inay shaqayn xildhibaanada maamulka hirshabeelle guddoomiyaha waxa uu tilmaamay in xildhibaanada maamulka hirshabeelle ay shaqeeyaan sidoo kalena ku-xigeenadiisa iyo xildhibaano kale ay ku sugan yihiin xarunta maamulka hirshabeelle baarlamaanka uu furayah ayaan ku leeyahay shaqadiisana waa socotaa cidda kule baarlamaanka ayaa xiran ayada ayaad weydiin doontaa ayada ayaana muxuu ahaay waxay ugu jeeda ayaa aad weydiin kartiin laakiin ana waxaan ku sheega baarlamaanka inuu furan yahay shaqadiisana ay socoto guddoomiye ku-xigeenkii koowaad uu joogo shaqadina asaga uu wada xaaladana ay muxuu ahaay ay caadigeed iska tahay wax cabsina kama jiraan magaalada jowhare waa xaruntii dowlad goboleedka hal sana iyo baran ka badan ayuu baarlamaanku shaqaynaya wax cabsi dhiraa kama jiraan hirshabeelle xaaladeeda waa iska caadi baarlamaanka hirshabelle wuu shaqeeyaa dhowr iyo toban cisha anaa kasoo maqan jowhar xildhibaanaa ku sugan wixii shaqada yani u tagay nairobina waa yimideen haddana waxay ku socdaan muxuu ahaay jowhar marka idaacadaha waxaan rabaa idinka codsanayaa inaad ummadda wax wanaagsan u sheegtaan ee wax kala geyna aadan u sheegin wax dhibaataa iyo wax barobaleen hirshabelle kama jiraan